qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada gura'ale ee gobolka galguduud ayaa shan iyo labaatan kun oo doolar ku wareejiyey guddiga gacanta ku hayo dhismaha masjidka jaamica ee magaalada gura'el lacagtan oo laga soo aruuriyey qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada gura'el islamarkaana ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismaha masjidka ayaa munaasabada lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa odayaal iyo guddiga masjidka qaar ka mid a odayaasha wareejisay lacagta oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey tirada lacagta ay ku wareejiyeen guddiga
xoolahan masaajidka lagu wareejinayo oo shan iyo labaatanka kun ah dadkii soo aruursado dadka ka soo aruuriyey marka koowaad dadkii laga soo aruuriyey waxaan u sheegaynaa meeshii aan u wadnay inaan geynay way arki doonaan xafladaa loo qabtay bartii baan geynay way taallaa horta waad aragtaa masaajidku hadduu intaas ku dhammaan maayo wax kale ayaa u dhiman mar labaadna waa laydiin doonaa middaan haddeer aad bixiseen ma ahane waxaad ku tala gashaan mid kale inaad u diyaarisaan waxaan maaragtay masjidka weyn ee jaamica ee magaalada gurceel oo dhismihiisu qabyo yahay ooad arkaysaanoo naga dambeeya aan ku wareejinnay lacag dhan shan iyo labaatan kun oo dollar oo laga soo uruuriyey oo masjidka ku sadaqaystay dadkaasna waxaan ogeysiinaynaa in lacagtii laga soo qaaday ee la gaarsiiyey masjidka qaar ka mid a guddiga dhismaha masjidka jaamica magaalada gura'eel ayaa ka mahad celiyey lacagta lagu wareejiyey iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka ayaa saaka waxaa nugu soo booqday dad muxsiniina oo rabaan masjidka inay maaragtay wax ku darsadaan waa noo yimaadeen lacag shan iyo labaatan kuna ayay keeneen masjidka ayay maaragtay taakuladiisa ayay u keeneen dadka muxsiniinta oo ka soo aruuriyeen iyo ayakaba waan u ducaynaynaa ayakoo ayaku sidii masjidkii sadaqa jaariya u rabo sadaqa jaariyan ay u helayaan ayaan waxaan ugu kabaynaa annakuna haddii ilahay yidhahda inaan u ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu marka hore dunuubtanadi uu dhaafo
intii hore wax u bixidana waan u mahad celinaynaa ilaahayna waan u baryaynaa ooy gogashaan hadda aan shan iyo labaatanka ay u dambayso waxaan muslimiinta ka codsanaynaa hadda in la dhammaystiro oo gebagabadii khayrka waxaa ugu khayr badan acmaasha midka ugu dambeeya khawaatimka ugu khayr badan hadda intaas ku soo dhowaada lacagtan lagu wareejiyey guddiga gacanta ku hayo dhismaha masjidka jaamica ayaa ku soo aadayso xilli hore loogu baaqay bulshada magaalada gura-el inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka